asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waa xubin joogtaa oo aan ku gacmo gacmayno meelo fara badan oo haddii ilaahay idmahayo nolosha dadka saamayn ku leh ama xidhiidhalla leh waana xubinta murtida maanta ee aan ugu talagalnay dadku bal inay wax un higsadaan ama ay wax ka ogaadaan noloshii hore iyo qaababkii ay ahayd oo waxaad heli kartaa markaan ku leeyahay noloshii hore iyo qaababkii ay ahayd inay wax ka ogaadaan haddii noloshaada hore aad wax ka ogtahay waxaad wax ka ogaan doontaa noloshaada dambe sababtoo ah biniaadanku sidiisaba markuu meeshuu ka imaaday yaqaano ayuu meeshu u socdo fahmaa haddii aadan meeshaad ka imaatay aqoonin dee meeshaad u socotana ma aqoon kartid mana fahmi kartid taas ayaa ah midda meesha taalla ee xaqiiqada marka qofku meeshuu ka yimid uu yaqaano isirkiisii iyo abkiisii meeshuu ka yimid iyo wixii uu ku salaysnaa marka uu yaqaano wuxuu dhaqan jiray yaqaano wixii uu ku dhaqmi jiray yaqaano wixii ceebta ka aha yaqaano wixii uu jeclaa yaqaano wixii uu necbaa yaqaano marka isaga ayuu wuxuu noqon karaa mid haddii ilaahay idmahayo laftiisu wax higsada waxa uu wanaagsan iyo waxa uu xun waxa uu raaci lahaa waxa uu gadaal ka soo qaadan lahaa intubana ay u muuqdaan xubinteena murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka ilaahay saddex saddex ma ahan saddex saddex ma ahan waxaa la yidhi saddex saddex ma ahan dheda roob ma ahan dherigisahay ma ahan dhaandhaanna sokeeye ma ahan waxaa weeye saddex saddex ma ahan dheregi sahay ma ahan dhaandhaanna sokeeye ma ahan dhedana roob ma ahan saddexdaas waxaa la yidhi saddex ma ahan tusaale ahaan haddii yar aan jilcinno dhada roob ma ahan oo roobku dee dhada ma ahan ee waa dhibic da-aysa dhulkana qoysa biyana dhigta daadna ka jiida wey waa roob markii laga hadlayo laakiin dhadadu sidaa meehe waa ciiryaamo fadhida oo aan waxba qoynin laakiin laga yaabo inay qabow uun ku imaato sidoo kale dhareegii sahay ma ahan dee caloosha wax lagu qaaday sahay ma ahan oo dee hadhowba waad ka gaajaysan tahay waa tii soomaalidu ay dhihi jirtay saddexda cidmaal wax la dhaho aynu lahayn ee aan isticmaali jirnay erayga ah saddexda cidmaal mar dhowba waad gaajoonaysaa adigoo markii hore dibirsanaa taasna sahay kuma noqonayso oo dee meel kuma goyso nin laga yaabo ama qof laga yaabo inuu afar beri sii socon hayo sahay uma noqonayso haddii ilaahay idmayo wax uu caloosha ku wato waa qaybta saddexaadee waa dhaandhaan sokeeye ma ahan dhaandhaan sokeeye ma ahan dhaandhaanku waa derajo ka mid a derajooyinka doqonnimada waana derajo ay ku jirto qayb isla weyni ah ama kibir iyo santaag ah taasoo ah haddii ilaahay idmahayo mid bili-aadanka noloshiisa aad iyo aad ugu xun qofkuna waxaa fiican inuu daawalba la fil yahay markaan ku leeyahy daawalba la fil yahay waxaa weeye inuu dhinaca xun yahay ma ahan inuu dhinaca san qofku daawalba la fil ku yahay ayaa wacan wuxuuna dhinac walba dawalba la fil kaga noqon karaa marka uu qofka weyn iyo midka yar ka dhexe ka odayga ah gabadha islaanta ayeeyadaa walaalka inadeerka ka deriska laa midka la da-da intaba markuu la sheekaysto ee waxweydiiyo ee dhaho maxaa xun maxaa san maxaa fiican maxaa si kaa ah maxaad jeclaan lahayd in lagaala taliyo marka uu arrimaha noocaasa soo qaato ayuu qofku noqon hayaa da'walba la fil kaasoo ah mid u roon haddii ilaahay idmahayo ummadda uu la joogo iyo jawiyadeeda iyo sida ay tahay sababtoo ah dee ma ahan mid xumaan kula fil ah da' walba ee waa mid samaan kula fil ah da' walba kuna soo dhoweynhaya ayuu noqonaya marka saddex waxaa layidhi saddex ma ahan dhada roob ma ahan dhereegii sahay ma ahan dhaandhaana sokeeye ma ahan hadduu qofka hadduu isla weyn yahay muxuu sukooyihiisa ka ogaan karaa waxaan dhihi karnaa waxba kama ogaan karo ee waa mid ugaadha oo aan waxba ka ogeyn dadka sokeeyaha ahee isaga ku xeeran maaha maahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteena murtida maanta idamka ilaahay waxaa weeye xoolo lama cunee dadkooda la cunaa xoolo lama cunee dadkooda la cunaa